alxamdu للh وkفى وصلاaة وسلاam عlى عibaadih اldيn اصطفى ثuma ama baعd waxaynu maanta wax ka xusi doonaa kelimaadkii ku saabsanaa xajka dhinaca waktiga la xidhanayo iyo meesha laga xidhanayo iyo camalka la xidhanayo nooca uu yahay iyo qofku marka uu xajka xidhanayo waxyaabaha u bannaan ee uu samayn karo xajku waxa uu leeyahay wakti la xidho iyo meel laga xidho waktiga la xidhanaya waxaa lagu tilmaamaa almiiqaatu azamani waa miiqaadka xagga waktiga ah iyo miiqaat almiiqaat almakani iyo goobtii laga xidhanayay iyadoo taa ilaahay uu ka warramaya waxa uhi yas'aluunaka can alahila qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj nebi maxamedo waxay ku weydiinayaan bilaha maxay u weynaanaysaa bisha ama ay u yaraataa u sheegoo waxaad ku tidhaahdaa yaraanteeda iyo weynideeda xikmadi kuma jirtae xikmadda loo abuuray waxa weeye bilihii inay u yihiin wakti dadka iyo xajka oo dadku muddaday dhiganayaan iyo waxay kala amahanayaan iyo wakti bay u tahay xajka laftiisana wakti bay u tahay aayad kale ilaahay waxa uu ku uhi alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaano oo dee bilihii carabtuba ay soo xajiyi jireen wey dilqicda markaa saddex toddobaatanka habeen ee macruufka ah weeyaan alashhur almacluumaat shawaal dilqicda wa cashru min dilxija bishaa soonfur la ydhaa iyo bishaa kale iyadana la ydhaahdo sida taal iyo carafo tobankeeda horeba toddoba toddobaatanka habeen waktigaasunbuu qofku xidhan karaa xaj wixii ka horeeya hadduu xidho dee ma guntamayo waa salaad la tukaday waktigeedii oon gaadhin oo kale haddaynu u gudubno nuqdada labaad ee dariskeennan oo ah meelaha laga xidhan kara xajka ee lagu tilmaamo almawaaqiit almakaaniya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu cayimay caalamalka dadka ku nool ee soo xajiyaya shan meelood buu u asteeyey marka ay ku soo socdaan kacbada ay doonayaan xaj ama cumro inay meelaha ka soo xidhaan iyadoon la ogolayn inay halkaas soo dhaafaan iyagoon wax camala xidhnayn hadday ama cumro u socdaan ama xaj dee waa inay halkaa ka soo xidhaana inay soo dhaafaan ma ah markaa madiina markuu qofku xaggeeda ka imanayo ha ka soo xidha buuhi dalxulayfa meesha laydhaa afar boqol iyo konton kilomitir bay maka u jirtaa qolada shaam ka imanaysa iyo galbeed waxau idhi iyaguna ha ka soo xidheen meesha la yidhaahdo juxfa oo boqol iyo toddobiyo siddeetan kilomitir maka u jirta qolada ka soo xidhanaya xaggaa najdi meesha la yidhaahdo iyagana qarnulmanaasil buur oo kolkaa waxay u jirtaa afar iyo sagaashan kiilo yemen qolada ka soo xidhanaysa iyo hawdka kacbada waa sideennan oo kale iyaguna waxay ka xidhanayaan yalamlam meesha la ydhaa waxaa markaa imika ay tahay waa tuulo yar dergado yar baa ka dhisan oo badnayn magaalo maaha weyn imika marka afar iyo konton kilomitir bay iyaduna maka u jirtaa waa meelaha ugu dhow bay ka mid tahay ama iyadaaba ugu dhowba qolada ciraaq xaggeeda ka imanaysa daatu cirqi meesha laydhaha ka soo xidhaan bu ihi makay u jirtaa afar iyo sagaashan kiilo haddaba qofku ma halkaasunbaa shardiya inuu ka xidho mise gurigiisana wuu ka soo xidhan karaa markuu soo socdo oo innaga dee qofku markuu diyaaradda ka fuulayo hargeysa ama jabuuti oo kale ma halkaasay tahay inuu kasii xidho mise markuu yalamlam meesha laydhaa dul marayo runtii culimada islaamku waxay isku waafaqsan yihiin in uu gurigiisa ka soo xidhan karo qofku laakiin waxay tilmaamaan in uu ka ay ka fadli badan tahay inuu ka xidho halka uu nebigu asteeyey sala allahu calayhi wasalam oo taasaa dee asxaabtu ay leeyihiin waqata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam liahli lmadiinati dalxulayfa ila akhirih qolo walba halkaasuu nebigu uga dhigay miiqaat ayay leeyihin marka halkaa u asteeyey baa fiican laakiin iminka diyaaradahoo kale inay dee meeshii qofkii uga sheegi waayaan baa laga yaabaa si aan haddaba dhiig ugu waajibin oo aanu isaga dhex gelin xaramkii soonihiisii waxa laga maarmaan aynu halkaasha ka soo xidho haddaynu u gudubna haddaba xidhashadii qofku uu xidhanayo xajka dee waynu niyoodaa inama alacmaalu binniyaat camal waliba waa niyadu u baahan yahay ayuu le nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin markaa qofkii kolkuu doonayo dee inuu dharkii xajka gashado oo uu xajkii xidho waa inuu niyoodaa edab baa haddaba lagama maarmaana inuu sameeyo qofkii intaanu xajkii xidhanin waxaa ka mid a edabtaa inuu horta isnadiifiyo cidiyaha iska guro oo shaarubaha iska gaabiyo oo timaha iska rifo ku yaala kilinkilada oo wayse uu qaato iyo maydhi garhkiisa iyo timihiisa si wanaagsan u faydho si fiican markaa inuu isu nadiifiyo qofkii waa markuu doonayo xajka inuu xidho ilan goordhow lama ogola inuu waxaan iska jarjare markuu ixraamka gala ile midda labaad waxa weeyaan atajarud min athiyaabi almukhiita dharka talan oo dhan wuu dhigaya laba go oo keliyaa loo ogol yahay ninkii oo runtii labadaa go'na inay caddaadaan baa wanaagsan oo dee dharka cad baa ilaahay uu jecel yahay oo waa nuuroo way iftiimayaanoo wasak kusoo gabanaysa baan jirin labadaa go-oo kale ayuu la soo harhaya waxa saddexaadoo fiican oo wanaagsan qofkii markuu xidhanayo xajkii inuu tatayub la yimaado tatayub cadar muddo ku oolaya oo aan ka go-in inuu samaysto inuu marsado oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo marsan jiray cadarkaa iyo miskigaa caaisha waxay leedahay xataa marka uu xajka xidho ayaan kasii arkaya isagoo kasii muuqdo muddo kamuu go'i jirin waxa kale oo sunno ah oo fiican qofkii marka uu xajka xidho inuu tukado laba ragcadood oo la yidhaahdo ragcataa alixraam sunnat alixraam labadaa ragcadood middood waxa uu ku akriyayaa markuu faatixada kadib qul yaa alkaafiruun midda labaadna markuu faatixada akriyo suurat likhlaas buu ku akriyaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam dulxulayfa meesha la yidhaahdo marka uu ka soo xidho ayuu dabeetana dharkiisana soo labisan jiray intaasoo arrimood aynu soo sheegnayna soo samayn jiray labadaa ragcadoodna soo tukan jiray dabadeedna horuu ka soo socon jirayba marka qofku kolka uu doono inuu maka galo camal buu sii xidhanaya ama cumro ha ahaato ama xaj ha ahaado waxyaabaha haddaba sunnaha waa waxaa ka mid ah inuu qofkii sii maydho mar haddii uu dee camal xidhanayo markaa camalka xidhanaya inuu sii maydho ama markuu makaba sii gelayo waxaa kaloo isaguna iyaduna fiican inuu sameeyo inuu u degdego markiiba inuu kacbada dawaafo oo dawaafkii la odhanayo dawaafu lquduum ama markuu qofku soo galo uu kacbada kolkiiba soo dawaafayay waa inuu gaadho oo alaabtiisuu dhiganayaa meel aamina si aanay uga dayacmin hadday gaadiid tahay iyo iyo hadday alaab tahayba dabeetana markiiba waxa uu gelayaa kacbada baytulxaraamku gelayaa markaasaa waxa uu leeyahy acuudu billahi alcadiim wa biwajhihi alkariim wa sulطaanihi alqadiim min ashayطaani alrajiim bismi اllah allahuma salli calى muxamadi wacalى aalihi wasalam allahuma اغfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatik waxa shanaad oo sunno ah kolka uu kacbada arko musharafka ah ee wanaagsan ilaahay uu ku tilmaamay inuu yahay awalu baytin wudica linnaas baytkii ugu horreeyey ilaahay loogu cibaadaysanayay ee caalamkan ilaahay uu ka dhiso iyada oo labadaa rasuule nebi ibraahim iyo inankiisii ismaaciil ilaahay uu ku adoonsado faray inay dhisaan kolka uu haddaba arko in uu ducaysto intuu gacmaha kor u qaado oo runtii uu leeyahay kolkaa allahuma zid hada albayta sharafan wa tacdiima wa takriima wa mahaaba wazid man sharafahu wakaramah miman xaja aw ictamara tashriifan watakriiman wa watakriiman watacdiiman wabira ducada macnaheeduna wuxuunu noqonayaa qofka kacbadan usoo qastiya wanaagsane sharafta leh ee maamuusan haybadda leh ilaahay waxa aad u siya waxaad kacbadan u siyaadisaa sharaf iyo wanaag iyo maamuus iyo ikraam qofka isagu weyneeye wanaajiyana intaan leegu siyaadin allahuma anta asalaamu waminka asalaam faxayinaa rabbana bisalaam ducooyinkaas u akriyaya oo dee kolle qofkii carabiga aan garanayn ku yar adkaanaysa laakiin uu iska hadduu loo laqimo u garan karo xajarulaswadka ama dhagaxa cajaa'ibka leh ayuu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam qofkan isagoo ku dayanaya ayuu xaggiisa ukacayaa uu qaabilayaa fa yuqabiluhu biduuni sawt afku saaraya uu dhunkanaya isagoo aan waxba sawt bixinayn xajarkaa dhagaxa halkaa ku jira ee la yaabka leh wuu kari waayo waaba sida imika ah oo dee imika saxmadiiba aada u badan markaa qofkii dee uma suuroobay uma suuroobaysa inuu dhagaxiiba gaadhaba halkaasuu markaa gacanta uga ishaaraya ama waxbuu ku ishaaraya markaasunbuu gacanta dhunkanaya intuu halkaa ka ishaaro wuxuu dabeetana nuqdada kale ee kusii xigaysa sunnaha waxa weeyaan halka ku toosane geesta bari ka xigta ayuu istaagayaa markaa dabeedna waxa uu bilaabayaa dawaafkii wareegkii uu ku wareegayay kacbada taxiyatulmasjidna ma laha waa nuqdada lixaad ee uu leeyahay markaa waxyaabaha la suneeye kamid a taxiyatulmasjid ayuu nebigu faray calayhi salaatu wasalaam qofku markuu masjid galo inuu masjidkaa salaamo ayay ahayd uu salaam ku salaamo waxaa lagu salaamayaa masjidulxaraamka isaga dawaaf baa lagu salaamaya dawaafka haddaba bal kayfiyadiisa haddii aynu gudubno dawaafku waa wareegan qofku uu wareegayo beytka baytulxaraamka dhexdiisa kacbada dhe kacbada dusheeda oo masjidkan kacbada ku dul dhisan dhexdiisuu qofku wareegaya kacbada dusheedana waa wareegaya kayfiyadiis waxay noqonaysaa qofkan wareegaya xajarkuu ka bilaabaya isagoo ka taagan geesta bariga oo macnaha bidixdana uu ka xiga dhagax isagoo dabeetana ku dhawaaqaya kelimaadkan bismi illaahi wallahu akbar allahuma iimaana bika wa tasdiiqa bikitaabik wa wafaaan bicahdik waatibaacan lisunati nabiyi sala allahu calayhi wasalam bisika ilaahay buu ku bilaabaya allahu akbar buu leeyahay rumayn aan ku rumaynayo ayaan hawshan u gudanayaa buu ayuu leeyahay addoonkii iyo anigoo kitaabkaaga qur-aanka rumaysan ballantii aan qaaday anigoo fulinaya nebigaagii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam anigoo ku dayanaya taasi waa nuqdada koobaad nuqdada labaad markuu qofkii dawaafkii bilaabo ee uu gudagalo guclayn baa iyaduna sunno ah waa toddoba jeer saddexda hore ayuu guclaynayaa markaa qofku oo haddii gucladaasi ay u suuroobi weydana waxa uu aada u dedejinayaa tallaabooyinka ayuu aada u dedejinayaa haddii markaa waxaanu isku dayayaa inuu u dhowaado xagga markaa kacbada haddii uu u suuroobi waayo in gucladaasi ay u suuroobi weydana waxa uu samayn doonaa kolkaa in uu aayar buu iska socon dee kol haddii dadkii cidhiidrigii faraha badnaa awgii ay u suuroobi weyday inuu gucleeyo waxaa haddaba sunno ah inuu rukniga yamaaniga la idhaahdo oo dee kacbadu afar waxay leedahay rukun rukunka ku jira hawd bari rukunkaas waxaa ku jira xajarul aswadka rukunka isaguna ku jira hawd galbeed yamani baa la yidhaahdaa yamani ayaa la yidhaahdaa waxa isaguna uu noqonayaa waa la salaamayaa markaa kolkuu qofku wareegayo ayuu salaamayaa dhagaxana wuu dhunkanayaa haddii ay u surowda haddii kalena gacantunbuu ku fiiqaya nuqdada saddexaad ee la xidhiidha dawaafka uu qofku dawaafayo kacbada iyadoo kollay macluumaadkan aynu xusayno ee dee sharciga ah laga yaabo qofku inaanu dihniga ama qalbiga ku wada qaadan karin haddana waxna wuu sii xusuusanaya dee waxna waxa ku baraarujinaya dadka garwadeenka waa markaa uu camalka gudanayo waxaa sunnaa intan uu dawaafka wado in uu ducada farabadiyo ducada inuu badiyo wax duco ahoo gaara oo soo aroorayna ma jiraan laakiin ducadii uu qofku kolba doorto aakhire iyo adduunyadaba ilaahay buu baryayaa khayraadka dadka uu jecel yahay buu ducaynayaa qofkani ducada wuu wadayaa yalaynna maayo nebigana calayhi salaatu wasalaam shay mucayana muu ka sugnaanin ee inay guud ahaanba ducadaasi sunno tahay ayaa sugnaatay oo kolley jirta qofkan daa'ifka ah ama wareegaya qur-aanka inuu akriyo oo dee isagiioo wareegaya uu qur-aankii akriyo wax dhibihi kuma jiraan asnaa dawaafi mar haddii uu dawaafkan gudanayo oo qur-aankiina waxa uu ku jiraa dikriga unbuu ku jiraa innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun dikriga annagaa soo dejinay buu ilaha yidhi annagaana ilaalinayna cabdillaahi bn cabbaas radia allahu canh waxa uu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi maalin walba ilaahay waxa uu ku soo dejinayaa kuwa ku xajiyaya kacbada iyo baytulxaraamka u qastiyaya cishriina wa mia raxma boqol iyo labaatan raxmadood ayaa saa ugu shubmaya sitiina lildaa'ifiin wa arbaciina lilmusalliin wa cishriina lilnaadiriin xadiidkan oo bayhaqi uu warinaya sanad xasana waxa uu tilmaamayaa boqol iyo labaatanka raxmadood lixdan inay qaadanayaan dadka dawaafka wareegaya kacbada dhexdeeda afartanna waxaa qaadanaya dadka musalliinta ah ee ku tukanaya baytulxaraamka labaatanna waxaa qaadanaya dadka eegaya marka waxaad arkaysaa qofkii tukanaya iyo kii dawaafaya kacbada dhexdeeda in uu fadli badan yahay kan dawaafaya waxaad halkaa ka arkaysaa fadliga uu leeyahay dawaafku toddobadan haddaba jeer uu wareegayo qofku kacbada dhexdiisa dee dusheeda uu wareegayo marka uu qofkii dhammeeyo waxa uu tukanayaa laba ragcadood oo la yidhaahdo ragcataa adawaaf labada ragcadood ee dawaafka waa labada ragcadood ee ilaahay uu ku tilmaamayo aayaddan qur-aanka ah fi qawlihi tacaala waاtakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa nebi ibraahim markii uu kacbada dhisayay halkii uu istaagay raadkiisuu ka muuqanayay waxa aad ka dhigataan dadka muslimiinta haddii aad tihiin meel aad ku tukataan ayaa ilaahay aayaddaa qur-aankaa ku yidhi ilaan qur-aanku inta uu ka warramay xaramka iyo kacbada iyo dhismaheeda iyo dadka ku cibaadaysanaya waa aayaad aada u fara badan weeyaan iyadoo ilaahay uu ku muujinayo meeshaa fadliga ay leedahay iyo camalka lagu soo gudanayo kolkaa kolkuu qofkii dhammaysto dawaafkiisiibuu labada ragcadood halkaa ku tukanaya waa sidaasuu samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam noocyada haddaba dawaafka dawaafkan kacbada la dawaafayo noocyuu leeyahay dawaafu alquduum wa dawaafu alifaada wa dawaafu alwadaac dawaaf waxaa la yidhaahdaa quduumo waa ka qofku markan hore uu soo gelaya u dawaafayo midina waa ifaada aw dawaafu rukn waa dawaafka lafdhabarka u ah xajkii iyo camalku qof gudanayay midina waa kii sagootiga ee qofku markii uu camalkii intuu dhammaystay doonaya inuu ka tago oo uu ka ambabaxo baydkan ilaahay waa inuu dawaaf ku sagootiyaa waa saddexdaa weeye mid salaana iyo mid sagootiya iyo mid camalkii lafdhabartiisiiya oo laga maarmaana saddexdaasay kala yihiin marka ah waxaa kaloo jira dawaafu tatawuc dawaaf iska sunna ah oo masalan iminka qofkii haddii uu tago xajkii ka hor oo uu iska cumraysto waxa fiican inuu ka faa'iidaysto fursaddaa uu helay inuu ka faa'iideeyo oo uu guto dawaaf fara badan iyo salaado badan oo uu ku tukado baytulxaraamka xaramka salaado fara badan uu ku tukado iyo dawaaf iska sunno ah oo aad u badan inuu sameeyo ayaa u wanaagsan waxaa yeele dawaafkiisiina aad buu u fadli badan yahay salaadii addoonku uu ku tukanayo masjidulxaraamka dhexdiisana waxa uu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam boqol kun oo salaadood inay udhiganto oo masaajidada kale lagu tukanaya boqol kun oo salaadood dee boqol kun oo salaadood qofku tukashadooda uu tukadaa aad bay ugu dhib badanaysa waanay ku hawl badan tahay haddaba fursaddan inuu ka faa'iideeyo oo rikoor badan iyo uu buuxiyo xagga salaadaha marka la eego taasaa fadli badan waxaa haddaba lagama maarmaana dawaafkii in uu qofkan dawaafaya ogaado shuruudaha uu leeyahay qofkii ama halkan ha ka taga ama caalamka meel kabe mar hadduu cumro u socdo ama xaj dawaafkiina uu bilaabo ile marka u horeeyu xidhuu halkan diyaaradda ka dego camalkii isu diyaariyaba meeshii uu ka bilaabayay buu ugu horeeya dawaafkii shuruud buu haddaba leeyahy sida salaadiina ay u leedahay shuruud soomkii shuruud u leeyahay sekadii shuruud u leedahay shuruudaas la-aanteed waxba ma socdaan ilaan shardigii waa shayga marka isaga la helo shaygii kale loo shardiyayna la helayo wey shardiga u horeeyaa waxa weeye alطahaaratu min alxadathi alasqari waalakbari wاlnijaasa qofkii inuu weyse la-aantii iyo jinaabadii iyo ka daahiriya wax nijaasana aanu wadanin ilaa nabigaa yihi calayhi salaatu wasalaam addawaafu salaa dawaafku waa salaad salaada intaa midnaba lama ogolayn xumaanyaalahaas mamnuuc bay ahaayeen laakiin waa salaad ilaahay uu xalaaleeyey dhexdeeda in la hadlo oo waa la hadli karaa dee dawaafka dhexdiisa sidaa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allahu canha markii ay doonaysay inay gudato camalkan xajka ayaa dhiiggii caadadahaabaa ku yimi dabeetana way baroorato way ka calancsho waxay u aragtay sanadkan xajkeedii inaanu soconayn mar haddaanu u suuroobayn dawaafki nebigu waxau lahaa sala allahu calayhi wasalam dee marka aad daahir noqoto uun dawaafkii la kaalay shardiga labaad waxa weeyaan inuu qofkii cawradii asturo oo dee cawradani mar walba waa waajib in la asturo marka camal ilaahay addoonkii uu u gudanayana waxa ay tahay mid sii fadli badan jidhkiisa oo dhan inuu asturo zayi wanaagsan iyo hab fiican inuu isu asturo khuduu ziinatakum cinda kulli masjid buu ilaahay war mar kastoo masjid toog joogtaan ama salaad tukanaysaan qaata buu rabbi lahaa subxaanahu wa tacaala ziinadiina iyo waxa quruxdaydiina ilaan dharku bani aadamka qurux buu u yahay gaaladaad moodaa inay qalad fahmeen oo qofkii oo isqaawiya ama naagtii oo faydfaydata ayay u qaateen inay qurux tahay laakiin taasi waa qaawanaantu waa foolxumo wey qofkii haddaba markanuu kacbadii ama dawaafayo ama tukanayo waa inuu cawradii si asturaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ogeysiis buu bixiyey sanadii sagaalaad waxa uu idhi laa yaxuju bacda alcaami mushrik walaa yatuufu bilbeyti curyaan rawaahu shaykhaan sanadkan kadib buu idhi ma soo xajiyi karo nin gaali oo xaramka ma iman karo qof qaawanina ma dawaafi karo oo dee intii sanadaa sagaalaad ka horreysay gaaladu waanay iman jireen xajka mushrikiintii qurayshaday ilan horeba way u xaj jireen islaamka ka hore iyagoo qaawanna way dawaafi jireen bal musiibada ku dhacday taana waxaa keenaysaa ilaan dadkan isu qabyaaladeynaya qabiyaaladoodu meel walba way gelaysaa xataa dhinaca waxyaabaha la caabude quraysh baa waxay yidhaahdeen war annagaa meeshan sadana ka ahoo dadka wakiilla uga ah xaramka sidaa darteed qofka dawaafaya ama waa inuu dhar cusub naga iibsadaa ama waa inuu dhar naga kiraystaa bay yidhaahdeen haddaanu labadaa kalaynina kuwiisii uu kusoo dambaabay uu meesha la soo geline dee isagoo qaawan ha dawaaf dabeetana iyagoo qaawan bay dawaafi jireen dadkii adduun waaya sidaa awgeed bay gabay ka tirinaysay naag carbeed markaasaa waxay lahayd alyawma yabdu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu maanta way muuqanaysa alaabtaydu iyo cawradaydu wixii haddaba muuqda cid umaan banaynin in la iga eego miyadaa meel iseegi waayada waa meel cidhiidi oo saxmada kolkaa mamnuuc buu ka dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qof qaawani inuu dawaafo cawradiiba la asturaana waa waajib sidii salaada oo kale nuqdada saddexaad ama shardiga saddexaad waxa weeye dawaafku inuu yahay toddoba toddoba jeer waa inuu qofku ku wareegaa midda afraad bilowga waa inuu ka qaada xajarul aswadka kuna dhameeya midda shanaad waa in kacbadu ay ka xigtaa xagga bidixda markuu bilaabayo midda lixaad waa in khaarij albeyt dawaafka uu yahay waxaa kala jira masjidka iyo kacbada kacbadu waa intan afarta geesa ee ku dhex taalla masjidka ee nebi ibraahim uu dhisay calayhi salaam dhismayaashii uga dambeeyey ka hor isaguu bilaabay siyaaskiisi inkastoo laga soo yargaabiyey masjidkuna waa kan weyne ku wareegsan markaa waxaa la doonayaa inuu qofkii dul wareego kacbada masjidka dhexdiisana wareego ka u dambeeyo shardiga u dambeeyo dawaafku uu leeyahay ee toddobaad waxa weeye inuu isku xidhiidhiyo oo aanu kala kaxaynin oo aanu kala googoynin cudurdaar la-aanti habka qofka uu gudan lahaa dawaafkii ile qofkani marka uu xaaji noqdo ama mid cumraysanaya ee camalkan uu ku dhex jiro dee waa cibaaduu gudanaya cibaadadiina inuu cilmi ulahaado si wixiisii ay u ansaxaan oo aanay dee uga dhicin waxqalada waa daruuri sidoo kale waxaa kaloo laga maarmaana shayga waajibka ah iyo dee ka sunnahaana inu kala garto ile midina waa shay muhima midna waa aham way sii kala adagyihin haddii haddaba dawaafkii ay adkaato in qofkii musaaxama hadday timaado dadkii uu farabato waxaa habboon inuu qofku isdhowro oo uu iska ilaaliyo inuu dadka cidhiidhiyo dad baa xoog waaweyn iyo qaar kalea wax cidhiidhiya iyo qaar baa wax jiidha ayaynu ka maqalnaa soomaalida waxaasoo dhan qofku inuu isagu iska dhowro weeye iyo hadalkii iyo buuqii haddii cid cid kale ay dhibaato soo gaarsiisana aanu u jawaabin oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo maalin la hadlaya cumar bin khadaab ayaa waxa uu ku yidhi innaka rajulun qawiyun falaa tusaaxim cala arukn fa innaka tu'di daciif war cumarow nin xoog badan baa tahay haddaba dadka ha ku cidhiidhin marka halkaa dhagaxa la dhunkanayo ama ruknigaa kale la salaamayo ee haddii aada meel bannaan heshana dee halkaa ka salaam haddii kalena intood halkaa ka ishaarto uun iska dhaas qofku marka uu dawaafayo xaramka kacbada dusheeda uu wareegayo waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid a haddii uu goysii inuu dee jeeni qaarto oo uu isweydaariyo si aanu uga balqin oo dee aanu uga dhicin waa raggii weeyaan dumarku iyagu kuma jiraan oo cawradoodu way asturnaanaysa waana siduu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo sunno ah oo labaad inuu gucleeyo oo toddoba jeer baa lagu wareegayaa kacbada markaa saddexda hore ayuu guclaynayaa waa guclo yar oo fudud oo ka yar saraysa tallaabo yar degdega ama tallaabo xoogu degdegun bay noqonaysa haddaba tan lafdigeeda ragga iyo dumarku iskaga mid maaha gucladani wuxuuna lagu leeyahay un ragga ee dumarka iyaga ma saarna haddii aynu u noqonno xigmadda ka dambaysa gucladan ama saddexda jeer hore loo guclaynayo waa qadiyad khusaysa munaawaraad ah amaba cadowga uu ugu dhoolo tustay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo markii rasuulku uu ka tegay makee madiine uu tegey ayaa qoladii maka ee qurayshta ahayd dee waa kuwii haystay intii aanu nebigu ka xoraynin maka iyagaa kacbada joogay markaasuu nebigu usoo cumraystay dabeed kolkii ay maqleen wuu soo socdaa maxamed iyo asxaabtiisii ayaa waxay idhahdeen bal halkaa daaru nadwa oo geesta waqooyi ka xigta kacbada aynu u fadhiisano oo waa meeshaas xumad bay leedahay iyo kaneeca ayaa kollay kusoo cuntay halkii madiina sidii macruufka ahayde bal nimankii way tabar dareeyeene bal aynu hadda halkaa ka eegno siday u luubayaan markaa rasuulkana sala allahu calayhi wasalam dee telefoon rabbaaniya ku xidhan oo ilaahay baa ogeysiinaya wixii basharku uu leeyahay iyo wixii qarsoonba waa looga sii warrabay arrintii dabeed isagoo macluumaadkaa haysta ayuu yimid amar buu asxaabtiisiiye waxa ihi haba ku quustee nimankani gocleeye buuhi haddaba saddexda jeere hore ewel ayar baa la iska tallaabsan jiray gocolay ku dhufteen markaa dabeetana waxay saasay u eegeeno markaasaa waxay yidhaahdeen hawlaai ajladu mina wallaahi kuwan iyagaabay naga xoog badan bay idhaah oo sidii deeradaabay u boodayaane halkaasaa dabeetana rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku reebay nimanka arrintoodii de waana nebi siyaasi ahoo ahaa buu ahaa qiyaadada ee ummaddu rasuulkii ay ku dayan lahaayeen wey dhinac walba marka la eego noloshooda sidaa darteed baa cumar bin khadaab radia allahu canhu uu doonay wakti in uu joojiyo oo dee kol haddii gaaladii meesha ay ka baxeen islaamkiina awooddii uu helay maantana uu sii marayay dee waktigaa cumar uu joogay bari iyo galbeed gaaladii dhan walba loo durkiyey wuxuu ka fikiray inuu iska daayo guclada iyada ah markaase haddana waxa uu yidhi hadaynin ummadaha dambe si ay taariikhay arkaan ay ugu noqoto oo arrintan loo xusuusto hadaynin buu dabeetana yidhi sidii baana lagu wadaa ilaa maalinkan maanta ah oo sidii deeradaabay u boodayaane halkaasaa dabeetana rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku reebay nimanka arrintoodii de waana nebi siyaasi ahoo ahaa buu ahaa qiyaadada ee ummaddu rasuulkii ay ku dayan lahaayeen wey dhinac walba marka la eego noloshooda sidaa darteed baa cumar bin khadaab radia allahu canhu uu doonay wakti in uu joojiyo oo dee kol haddii gaaladii meesha ay ka baxeen islaamkiina awooddii uu helay maantana uu sii marayay dee waktigaa cumar uu joogay bari iyo galbeed gaaladii dhan walba loo durkiyey wuxuu ka fikiray inuu iska daayo guclada iyada ah markaase haddana waxa uu yidhi hadaynin ummadaha dambe si ay taariikhay arkaan ay ugu noqoto oo arrintan loo xusuusto hadaynin buu dabeetana yidhi sidii baana lagu wadaa ilaa maalinkan maanta ah nuqdada saddexaad ee qofka u habboon waxa weeyaan marka uu dawaafayo inuu salaamo rukna alyamani rukniga la ydhaha rukna alyamani waa ka dhagaxu uu ku jiro mooyaane ka kale weeye waa labada rukniya xaggan haw soo xiga ka barina waxaa ku jira dhagaxa ka galbeedna waa rukna alyamani baa leh xagga yamaneed bu soo xiga kaana qofku wuu salaamaya hadday u surowdo sidan iminka dee haddii saxmadii ay aada u fara badan tahay oo ummadii badan tahayna wuu halkaasunbuu ka ishaarayaa halkaa fog markuu la gudban yahay waxaa kale oo dawaafkii uu la gooni yahay amaba runtii xaramkuba almuruur amaama almusalli qofku marka uu salaada tukanayo waxaa mamnuuca in la hormaro oo halka uu u tukanayo sutrada u ah uu dhigtay ama gidaar ha ahaado ama alaab uu dhigtay ha ahaatee iyo isaga in la kala dhex maraa ma banaana oo waa masalo la diiday laakiin xaramku taa wuu ka duwan yahay maxaa yeelay ummadii baa ku fara badan intaasoo milyuun oo qof baa imanaysa haddii la yidhaahdo qofka tukanaya yaan la hormarin dee waxay noqonaysaa dhibaato weyn baa ka imanaysa sidaa awgeed waa la hormari karaa qofku marka uu tukanayo xaramka waxaa kaloo iyaduna xusid mudan hadduu qofkii mathal ka fikiri lahaa ama dareen uu ka geli lahaa dawaafu rijaali maca annisaa inaanay qeyd ahayn in la kala saaro halkaa raggii iyo dumarkii oo ma suuroobaysa taas waxa uu wariyey bukhaari cataa ninka la yidhaahdo ayaa isaguna waxa uu soo warinaya ibnu hishaam ninka la yidhaha ayaa dumarka waxa uu u diiday inay ragga la dawaafaan waa wakti hore dabeedna waxaa maqashay caaisha radia allahu canha kolkaasaa waxa ay tidhi sidee buu u mancii karaa kayfa tamnacuhun waqad daafa nisaau nabiyi sala allahu calayhi wasalam maa maca arijaal dumarkii nebiguba waxa ay la dawaafeen ragga ayay la dawaafeen ma intii xijaabku soo degay baabaan ku idhi mise ka hor ma iyadoo xijaabku uu soo degay ayay dawaafi jireen markaa labadaa nin baa isu jawaabaya oo caaisho way ka warramayaan iyada xaggeeda iyadoo xijaabku uu soo degay baa dumarkaasiba ay iska dhex dawaafi jireen ragga inkasta oo marka ay u suurowdo dee koone ay ka dawaafayeen maxaa yeelay dee saxmadii aad bay u fara badan tahay intaasoo ummadoodna way isugu yimaadeen iyo caalamka min kulli fajin camiiq dhinac walba sidaa darteed waktigii la odhanayay dee ha kala baydheen ama ya isku dhowaanin ma aha halkani waxaa kaloo iyadana cumar bin khadaab radia allahu canh oo maalin maalmaha ka mid a arkay in ruux dumarahoo judaam qabta macnaha qofkii dadku ay ku dhibaato mudanayaan isaga qudhiisa in laga joojin karo ayay fuqahada qaarkood qabaan ruuxaa dumarka ahi kacbadana way dawaafaysaa cudurka juudaamka la yidhahdana way qabtaa markaa cumar baa la hadlay oo waxau idhi addoontii ilaahayay dadka waxba ha dhibine ilan dareen baad dadkii gelayo way kaa waswaasayaane inaad gurigaaga iska fadhiisata ayaa ku wanaagsan dabeetana sidiiba iska nasato a iska tagtay waxaa kaloo fiican oo sunno ah dee qofkii kol haddii halkaa tegay muqadaska ahee wanaagsan ummadda islaamka o dham inay isugu imanayso jaaniskaa weyn uu haysto ee laga helayo waxaan caalamka meelaha kale laga helaynin inuu ka cabo biyaha zamzam biyaha zamzam la yidhaahdo inuu ka cabo oo markuu ka warramayay rasuulku sala allahu calayhi wasalama biyaha waxa uu lahaa innahaa mubaaraka waa biyo barakaysan biyo raashin noqonaya weeyaan biyo cudurka ilaahay oo ku caafimaadinaya wey waana biyihii uu ku maydhay malakul jibriil qalbiga nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu usii ambabaxayay micraaj ila alisraa'i waalmicraaj habeenkii uu baytalmaqdis kusii socduu samooyinka usii dhoofayay biyihii uu qalbigiisa kaga sii maydhay weeye goobtuu fadhiisan jiray shaydaanku meel yar buu ka galaa qalbiga bani aadamka shaydaanku markaa halkiibuu kaga nadiifiyeyba malagu intuu obreshin iyo camaliyad ku sameeyey ayuu dabeetana qaliinkii ku nadiifiyey halkaa biyaha samsam markaa waa biyo runtii aada u qiimo badan khusuusiyaad iyo arrimo gaarana leh kolkaa inuu qofku fursaddaa ka faa'idaystaa runtii way mudan tahay waxaa kaloo xadiidku xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam khayru maain calaa wajhi alard maau zamzam fiiha طacaamu طcm wa shifaau saqim alxadiid caalamkan biyayowga maraya kuwa ugu fiicane ugu khayr badani waa biyaha zamzamka buu nebigu uli raashin bay u noqdaan qofka doonaya ka doonaya sharaab bay u noqdaan kii doonaya ilaahay baa ku caafimaadiya dee waxaana macruuf ahoo biyahan sidii ay u samaysmeyn qisadooda waa lahayaa waa macruuf weeye malaku jibriil baa ceelka qoday waxaanu u qoday ummu ismaaciil nebi ismaaciil iyo hooyadii markii halkaa nebi ibraahim uu dhigay iyadoon kacbaduba ahayn oon dhisnayn ee dabeetana ilaahay uu amar siiyuu yihi dacwadda xaggeedii qabo xaqa ummadda gaarsii ayuu halkaa kaga tegey kolkii ay haraadayna safa iyo marwe dhexdooda ayay kolba dhan u carartay dabeedna yarkii oo haraad isla rogrogaya ayay aragtay imtixaankaa markii ay u sabirtay yaa ilaahay sanadkii u furay malagan baa dabeetana yimoo baalka ku gujiyey halkaa dhulka biyahaa saa soo butaacay biyihii bay dabeedna u timid markaasay soo ciid ku soo joojisay iyagoo qulqulaya markaa nebi maxamed waxau lahaa calayhi salaatu wasalaam haddii aanay islaanta aynoo hooyo ahee la odhan jiray ismaaciil hooyadii aajaro la odhan jiray haddaanay joojin lahayn biyaha waxa ay noqon lahaayeen dar ama il butaacda caalamka oo dhan sidaa u qulqulaysa ayay noqon lahayd oo il sunsumaysay noqon lahayd laakiin joojintaasaa ayaa sabab u noqotay inay halkaa isku taagaan xadiidkanuu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam maau zamzama limaa shuriba lah biyaha samsamku waa wixii loo cabo qofku marka uu cabayo wixii uu niyoodo inuu ilaahay ku caafimaadiyo dembiga inuu ilaahay kaga dhaafo naarta inuu kaga badbaadiyo maal ilaahay inuu siiyo dee wixii khayrahoo dhan ee adduunya iyo aakhiro labadaba ku saabsan dee muxuu addoonku isugu soo koobi ilaahay ha weydiisto tabaaraka wa tacaala hadduu qofkii sidoo kale da iska soo qaato iyadana wax dhibaato ahoo ku jiraa ma jiro marka aslu bi'ri zamzam ceelkaa samsam iyo habka uu u qodmay iyaduna sidaasay ahayd haddaynu u gudubno assacyu bayna asafaa waalmarwa labadaa buurood ee qur'aanka lagu sheegay ee ilaahay qur'aanka uu ku xusay haddaynu u gudubno xukunkooda iyaguna waa sida soo socda dee sacyigu labadaa safo dhexdooda la wareeg safa iyo marwe dhexdooda la wareegayaana isagana sababtiisu waxa ay ahayd oo halka uu ka jidaysmo uu ahaa nebi ismaaciil hooyadii ayaa labadaa dhexdooda oroday markii nebi ibraahim intuu halkaa kaga tegey uu dabeedna dacwaddii iyo ummadii layidhi xaqa gaadhsiiy xaggoodii u noqday ayaa iyada oo banraadinaysa inay cid uun ciir sii aragto aagu cidlo ayuu ahaa oo bal ay ka hesho waxay cunto iyo waxay cabto iyadiiyo yarkeedaas sanqadun iyadoo dhegaysanaysay toddoba jeer kolba dhan u carartay labadaa buurood dhexdooda halkaasaa markaa laga jideeyey oo mashruucu ka noqday oo aslu mashruuciyati sacyi waa halkaas wey ilaahayna waxau lahaa ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah calaamooyinka waaweyne diinta ilaahay bay ka mid yihiin labadaa buurood ayaa qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay markaa sacyigan dhexdooda la ordayaa maaha wax sahlane waxa uu ka mid yahay acmaasha xajka ayuu ka mid yahay xagga xukumkiisa marka la eego dee culimada inkastoo ay tilmaamaan qaar qaarkood inuu sunno yahay haddana waxa ay u badan yihiin culimada islaamku madaahibta afartaa saddex saddex ka midina ay qabaan in uu waajib yahay oo lagama maarmaan ay tahay arkaanul xajna uu ka mid yahay sidaa darteed qofkii xaajiga ahaa hadduu ka tago dee xajkiisii waa buraya dhiigna laguma kabi karo hadyi la gowracana laguma kabo isaga ilaahay baa waxau ihi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayh falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima safa iyo marwa waxa ay ka mid yihiin diinta ilaahay calaamooyinkeeda waaweyn iyo cibaadooyinka xajka lagu gudanayo muuqda qofka xajka u qasta ama ku soo xajiyaya u cimraysta wax dembi kama haysta inuu labadaa dhexdooda wareego waaba waajibba waxaa kaloo caaisha ay leedahay radia allahu canha daafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wadaafa almuslimuuna bayna safa walmarwa fakanat hunna walacamrii ma atama allahu xaja man lam yatuf bayna safa walmarwa caaisha waxay tidhi nebigu wuu dawaafay labadaa buurood dhexdooda dadka muslimiinta ahayna way dawaafeen sunnana way noqotay macnaha camal soconayo nebiga laga dayanayo ilaahay baana ku dhaartay haddii ay uu qofku ka tago xajkiisu ma dhammaystirmaya bay leedahay caaisha dee asxaabtuna kolley waxyigii bay xaadireen markii uu soo degayey rasuulkana way arkayeen calayhi salaatu wasalaam afcaashiisii iyo habka uu samaynayo markaa xagga fahamka iyaga cid walba ugu dhow xagga adilada sidaa darteed labadaasi waa waajib dawaafida dhexdooda la dawaafaya waa masaafadaa iminka loo cayimay dee berigii hore dhul badan oo buura ahaan jiray ayaa iminka la dumiyey ama buurnimadii agtooda ay ka meeshii aanay buur ahayn laakiin calaamooyin iyo waxa lagu dhigay laafitada lagu garto in halkani ay tahay halkii la saciyayey ee la wareegayay xajku marka uu haddaba aan sacyigaa goorta lala imanayo ee u ansaxayo waxaa la shardiyaa dhowr afar shardibaa laga maarmaana oo ficilkii nebiga u lagala baxayo sala allahu calayhi wasalam mid ka midii waxa uu yahay horta waa inuu sacyigani dawaaf ka sii dambeeyo dawaafkii cumrada ama dawaafkii xajka waa inuu ka dambeeyo shardiga labaad toddoba jeer waa inuu yahay orodkan labada buurood dhexdooda la ordaya shardiga saddexaad safo waa in lagu bilaabaa marwana waa in lagu khatimaa aayaddaana taa u daliilaho dee ilaahay baa waxa uu ku bilaabay ina asafa walmarwa buurta safo la yidhahduu ka bilaabay markaa ta kalena wuu dambaysiiyey nebiguna waxa uu xadiidku yihi calayhi salaatu wasalaam halka ilaahay uu ka bilaabay markuu sheegayay idinkuna ka bilaaba waxaa kaloo iyaduna daruuriya waajiba dee intan la ordayo inuu qofku ordo ee meel kale aanu u bixin meel kale hadduu u gudbo dee ma hagaagsana xusid waxa mudan oo culimadu ay ka hadlaan laa yushtarad alطahaaratu lisacyi inuu qofkii markanuu safe iyo marwe dhexdooda waxba weyse qabo ama uu daahir yahay shardi maaha sidii dawaafka oo kale oo dee waa ka duwan yahay maalinkaas sideedaad in xagga mino loo dhaqaaqo oo dee qofkii meel dibada ka yimid marka uu dawaafka quduumka la yimaado maalintii sideedaad uu camalkii bilaabo dawaafkiina soo wareego habeenkii wuxuu isu diyaarinayaa inuu uhoydo mina inuu mina uhoydo isku diyaarinaya habeenka sagaalaad haddii uu dee cumraystay oo maka uu iska sii joogayna intuu cumradii dhamaystay uu iska xalaaloobu maka sii joogayna makuu ka xidhanaya waxaanuu noqonayaa maki buu noqonayaa nin reer maka ah man kaana manzilhu duuna makata wa muhilluhu min ahli xataa ahlu makata yuhiluuna min maka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa qofka gurigiisa uu yahay maka meel agteeda halkaasuna kasoo xidho kama ka joogaana maka haka xidho maalintaas sideedaad markuu qofku camalka xidhanayo waxyaabuhu badinayo waxaa kamida ducada iyo talbiyada labayk allahuma laa sha labayk laa shariika lak labayk talbiyadaasuu aada u badinaya iyo ducada waana shay aada u qaali ahoo mawsimka ama waktigaa fadli fadligiisu aada u fara badan yahay waxaa kaloo iska dhici karta inuu maalinka sideedaad dee kaba horeeyo mako madin uu ka tegi karo maka oo xagga mina uu tegi karo markuu habeenkaa sagaalaad mik mina uhoydo qofkii ama dadkii iyo xujaajta ahaa subaxdii sagaalaad waxay isu diyaarinayaan qoraxdu intii ay soo baxday kadib inay u baxaan carafa buurta carafa laydhaa iyaga oo takbiirtii iyo tahliishii iyo talbiyadii wada allahu akbar iyo laa ilaaha ila allah labayk iyagoo ereyada aada u badinaya carafay kolkaa istaagayaan bal carafo fadligeeda aynu markaa dhowr erey ka nidhaahno axaadiidta qaarkood ka soo qaadano waa mucda xajka ama laf dhabartiisa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa maalin oo dhan waxa ugu fadli badan maa min yawmin afdalu cinda allahi min yawmi caraf maalinka carafo maalin ka fadli badani ma jiro maalinkaas sagaal sagaaloodka ilaahay baa samada soke usoo degaya oo waxa uu ugu faanayaa khalqigaa xujaajta ah malaa'igtu ugu faanaya malaa'igtii baa waxa uu leeyahay bal addoommahayga ayaga ilmo bani aadam halkan bay yimaadeen iyagoo basaasan oo boodh lahoo qaylinaya oo cibaado ku qaylinaya jaa-uu min kulli fajin camiiq caalamka jiho kasta oo fogna way ka yimaadeen waxaanay rajaynayaan naxariistaydana way rajaynayaan iyagoon hadda cadaabkaygaba arag waa maalinka ugu badan ee ilaahay uu ka xoraynayo maalinkaas naarta khalqigiisa waa fursad aada iyo aada u weynoo runtii qaaliya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kalo saxiixa buu ku yihi ma min yawmin akharu min an yuctiqa allahu fiihi cabda min annaari min yawmi carafa maalinka ugu badan ee addoomaha ilaahay uu naarta ka xoreeya waa maalinkaas ilaahayna addoomaha ayuu ugu faanaya oo uu malaa'igta ugu faanaya kolka mar kale uu xusayay nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo ka warramaya fadliga maalinkaasi uu leeyahay maalinka uu ugu dhibaato badan yahay shaydaanku inay tahy ilan shaydaanku mar waloo sharku bataba wuu sii bararaa waanu farxaa mar kasta oo khayrku uu batana wuu sii yaraadaa maxaa yeelay badeecadiisii baa meesha ka baxaysa ilan badeecadiisu waa sharka iyo alaabtuu iibgeeyo markaa nin badeecadiisii lalaaday oo meesha ay ka baxday isagoo malluuqan buu halkan taagan yahay sidaa darteed buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markuu xaaladda shaydaanka sawir inaga siinayay maa ru'ya shaydaanu yawman huwa fiihi asqar walaa adxar walaa akyadu minhu fii yawmi caraf maalinka uu ugu yaryahay ee uu ugu dullaysay uu ugu cadho badan yahay waa maalinka carafa dee intaasoo milyan oo qof baa halkaas soo fadhiisto caalamka meel walba ka yimi caalam lislaami meel walba ka yimid ama adduunyada oo dhan ilaahay bay halk soo ajiibeen yeedhmadiis waa wafdigii ilaahay dhammaantood amarkii shaydaankay tuureen cibaaday gudanayaan shaciiro ah oo weyn markaa cadho ayuu halkaa istaagayaa shaydaanka dhibaatada weynna way ku dhacaysa xukumka maalinkan macnaha halkeebuu ka taagan yahay darajada uu ka taagan yahay maalinkaasi camalka uu qofku gudanayo xajka ah waa halkee waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u dhawaaq uu diray maalin nin munaadiya oo dhawaaqaya oo ka dhex dhawaaqaya asxaabtii halkaa joogtay xaramka markaasaa waxa uu ku yidhi alxaju carafa man jaa laylata jamcin qabla tuluuci alfajri faqad adraka war xajku waa carafe ogaada lafdabartiisa halka u ah waa carafa in halkaa la tago markaa fursadu wuxuu haystaa qofku maalin iyo habeen maalinka sagaalaad iyo habeenka ciidda labadaasuu fursad haystaa oo carafo uu gaari karaa laakiin subaxnimada ciidda kol haddii waagu uu bariyo waktigeedii way dhammaatay carafo halkaa la istaagaya markaa addoomuhu halkaasay isugu imanayaan intaa loo calaamadiyey bay isugu imanayaan dhammaantood qofku kolkaa ama ha hurdo ama ha soo jeedo ama wax ha fuushanaado ama ha fadhiyo ama daahir ha ahaado ama yuu ahaanin kol hadduu carafo isa soo taago maalintaas sagaalaad iyo habeenkaa camalkiisaasi wuu ansaxay waanu gaadhay kolkaa ee wuquufkii wuu gaadhay qusli baa iska sunnaa markuu masel qofku doonayo inuu carafo istaago inuu iska sii maydho ayaa wanaagsan aadaabu lwuquufi waadducaa markuu qofku halkaa istaagayo waxaa wanaagsan inuu edab la yimaado dahaarada kaabilkaa inuu ilaaliyo qiblada inuu qaabilo istikfaarta iyo dikrigiiyo ducada inuu badiyo iyo adduunye iyo aakhiraba wixiu ilaahay weydiisanaya khayr leh qalbigiisu waa inuu soo xaadiro gacmaha waa inuu kor u taago isagoo rabbigiisa baryay asxaabtu ridwaanullaahi calayhim iyagoo nabiga kaga dayanaya waxay ahaayeen waxay odhan jireen kaana akharu ducaai nabiyi sala allahu calayhi wasalama yowma carafa ducada nebiga waxa ugu badnaa maalinkii markuu fadhiyo carafa ducadan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd biyadihi alkhayr wahuwa calaa kulli shayin qadiir ducadaasuu aada u badin jiray markaa runtii iyadaoo dee kollay ay ka hadlaan ee maalinkaas acmaasha xajka kollay kutaybaad yaryarna waa laga sameeyaa kitaaba yaryar oo acmaasha lagu soo ururiyo iyo ducooyinka la akriyayo marka qofku uu doono inuu aada usii faaidaysto kuwa inuu iibsadaa wanaagsan oo wax ka akriyo ciddii akriyaysana uu dhegaysto dee haddii aanu akriyi karayn bal wixii lasii xidhiidha acmaasha halkaasaynu wixii dambe aynu ku qaadan doonaa duruus dambe insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
na weydiinaysaa oo ay jeceshahay in halkan lagaga jaahil tiro su-aal ay tidhi haddiibay tidhi islaan cad ah oo da-ah oo jilicsan uu odaygeedu dhinto ma ku waajibaysaabay tidhi in ay odaygeedii asay u qaado haddiise uu ka saamaxo intii uu noolaa oo uu yidhaahdo haddii aan dhinto adigoo sanoo jilicsan waxba asahe qaadin arrintaasi suurtagal ma tahay
bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa khatami alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalih wasaxaabati ilkiraam wasalama tasliima kasiira uma ama bacd marka la eego asaydan la qaadayo afcarabiga waxaa loo yaqaanaa ixdaad ixdaadkaas oo ah muddo loo cayimay oo ilaahay u cayimay dumarku inay ka safraan guur waxaynu odhan karnaa waa xaq ninku uu ku leeyahay ruuxa dumarka ah markii uu dhinto inay asaydaa qaado xidhiidhkan weynee labada qof ka dhexeeyana islaamku waa ku muujinaya ixdaadkana sidaynu u naqaano ama loo adadkeeyo waa ka sokeeyaa innaga waxaa dhacdo qofka in loo geliyo dhar gaara oo ama shiida amaba caddaana qofkii la idhaahdo wax subaga ha marsanin kadeed fara badan uu la kulmo oo kolba dumar u fityoodaa intay u yimaadaan dawakhaad iyo hawl ay ula kulanto ruuxii dumarka ahayd ixdaadku waxa weeyaan afar bilood iyo toban habeen inay ruuxii dumarka ahaa ee da-da yarayd guur ka sawirto haddii aanay uur lahayn haddii ay uur leedahayna ilaa intay umulayso weeyaan waxyaabaha markaa loo diiday waxaa ka mid ah wixii udgoonaa sida cadarkii iyo saabun cadartii iyo iyo dharkii bilicda sanaa iyo dahabkii intaasunbaa loo diiday iyo waxyaabihii dumarku ay marsan jireen sida xini iyo wixii lamid ahaa laakiin subagii oo kale wuxuu diidayaa ma jiro maalin walbana way iska maydhan kartaa dharkeedii caadiga ahaa oo iska nadiifana way gashan kartaa waana iska cibaadaysanaysa mararka qaarkood waxaynu aragnaa iyadoo dumarku ay leeyihiin hiblaayoy marka aada cunto hilib oo kale si deg dega saabuun ugu farxalo oo dufanka iska ilaali qofkii waa u baahan yahay brotiinkii iyo shaygii dufanka ahaa markaa wuu iska cunayaa wax diidayaana ma jiro laakiin marka la eego ruuxan dumarka ah dee intaasunbay iska ilaalinaysaa da-ba ha ahaatee nolosheediina waa iska caadi weeye kolkaa afar bilood iyo tobankaa inay dumarku soo wada maraan dee aayadda qur-aankaabaa sheegaysa fii suurati albaqara aayadda saddex boqol iyo afar iyo soddon ilaahay baa waxau uhi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra ragga idinka idin ka mid ahe dhimanaya dumarkoodu ha sabreen oo asayda ha sideen afar bilood iyo toban haddii markaa ay uur leedahayna ilaahay waxau uhi waulaatu laxmaali ajalhuna an yadacna xamlahun waktiga asaydoodu ay dhammaanayso kuwa uurka leh waa inay umusho ruuxii dumarka ahayd markaa labadaas siyood baa loo kala qaadaya habkay u ciddo tirsanayso ruuxaa dumarka ah ee laga dhintay laakiin marley tii yarayd iyo tii da-da weynayd labadaba asaydu way saaran tahay iyadoo intay karayso uuna oo aan kalifaadan lagu darayo meesha aanay oola laga daynayo wallahu aclam